بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبينا xaaskiisii ahayd waxaa laga wariyey waa xadiiska boqol toban iyo sagaalaad qaalat waxay tihi caaisho kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa araada hadduu damco safaran safar aqraca bayna aswaajihi xaasaskiisa waa u qoray tuuri jiray dhaqankiisu saasuu ahaa nabiga sala allahu calayhi waala wasalam markii uu rabo inuu meel aado oo xaasaska qayb ka mida uu rabo inuu kaxeeyo waa u qoray tuuri jiray middii sahmigeed uu soo baxo ayuu nebigu sala allahu calayhi waala ali wasalam uu kaxay jiray aqraca bayna aswaajihi xaasaskiisa waa u qoray tuuri jiray faayatuhunna middoodii kharaja sahmuhaa uu soo baxo qoraygeedu kharaja biha rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi macahu micigiisa ayuu kaxay jiray haweenaydii qoraygeedu uu soo baxo nebigu sala allahu calayh waala ali wasalam waa kaxay jiray safarkaas ayay u raaci jirtay faaqraca baynanaa nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam waa noo qoray tuuray fii qaswatin duulaan ama dagaal oo khasaaha nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam uu duulay waa qaswatu bani lmustaliq duulaankaas ama dagaalkaasuu nabigu aadayay sala allahu calayhi wacala alihi wasalam ayuu xaasaskii u qoray tuuray intuusan bixin fakharaja fiiha qaswadaas dhexdeeda waxaa ku soo baxay sahmii aniga sahmigayga ama fakharaja waxaa soo baxay fiiha qurcadaas qoraytuurkaas dhexdiisa waxaa ku soo baxay sahmii aniga qoraygayga qurcadii ama qoraytuurkii la sameeyey caaisha ku soo baxday radia allaahu canha fakharajtu macahu nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam waan la baxay waan raacay ayay leedahay bacdamaa unsila alxijaabu markii la soo dejiyey xijaabka ka bacdi ilan waayadii hore dumarku sidooday iska ahaayeen waa iska qaawnaayeen inta ilaahay uusan soo dejinin aayadaha xijaabka markaa nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam uu duulaankanaada waa markii xijaabka la soo dejiyey ka bacdi fa ana waxay tidhi aniga uxmalu waxaa la igu qaadaa fii hawdaji hawdajkayga waa shay dumarka lagu qaado awrka dushiisaa la saaraa waana laga soo dejiyaa awrka inta la fariisiiyo ayaa hawdajka laga soo dejinaa waayo fuule kadibna howdajka waa la saara marka kadib awrka la istaajina hadhow markii la rabo in laga soo dejiyo waa la fariisinaa markaas kadib howdajka ay ka soo degeen howdajku marka waa shay gurada oo kale ah awrka dushiisa la saaro dumarka lagu qaado lagana soo dejiyo fa ana aniga uxmalu waxaa la igu qaadaay tiri fii howdaji wa unzalu fiihi fii howdaji howdajkayga ayaana la idhex dhigaa waa la igu qaadaa waana laigu soo dejiyaa fasirnaa waan soconnayay tidhi xataa idaa faraqa rasuulu اllaahi sala اllahu calayhi wacala ali wasalam rasuulkii ilaahay markuu ka soo faaruqay oo u ka soo gacan bannaanaaday min qaswatihi tilka duulaankiisaas oo kaas ah waqafala ay waa rajaca oo uu soo laabtay magaalada madiine u soo laabtay danownaa wadanownaa aanna u soo dhowaannay min almadiinati magaalada madiina aan u soo dhowaannay qaafiliina annagoo soo laabanayna aadana leylatan habeen habeennada ka mida nebigu wuxuu ogeysiiyey ciidankii biraxiili in la dhaqaaqi doono waxaa muuqata ciidanku inay meel degeen nabigu sal allahu calayh wacala ali wasalam ciidanka ogeysiis buu siiyey wuxuu yidhi waa la dhaqaaqa magaalada madiina loo socdaa waa markii laga soo laabtay khaswadii ka bacdi habeen habeennada ka mid ah iyadoo ciidankii uu meel degan yahay ayuu nabigu sal allahu calayh wacala ali wasalam wuxuu ogeysiiyey oo u sheegay in la dhaqaaqi doono aadana wuxuu ogeysiiyey leylatan habeen biraxiili in la dhaqaaqi doono magaalada madiina la aada faqumtu waan istaagayay tidhi xiina aadanuu biraxiili markay ogeysiiyeen ogeysiiska ay bixiyaan in la dhaqaaqaa waan istaagayay tidhi famashaytu waan socday xataa jaawastu ljeysha ilaa ciidankii aan ka gudbay oo aan ka dhex baxay ciidanka marka la ogeysiiyo meesha degan in la dhaqaaqaa horey laga dhaqaaqi maayo ee waa la diyaargarooba caaisha radi allaahu canha waxay damacday inta ciidanku uu diyaargarooba inay bannaanka ay u baxdo oo ay soo xaajo gudato kadibna ay soo laabato famashaytu waan socday tiri xataa jaawastu ljeysha ilaa ciidankii aan ka dhex baxay oo aan dhaafay falammaa qadaytu sha'nii arrinkaygii markaan soo dhammaystay danahaygii markaan soo dhammaystay aqbaltu waxaan soo aaday ilaa raxlii gurigaygii aan soo aadayay tiri hawdajkeedii meeshii uu yiilay ayay u soo dhaqaaqday aqbaltu ilaa raxli meeshii aan deganaa ayaan soo aadayay tiri falamastu waxaan taabtay sadrii laabtayda intii aysan guriga imaan ayay laabteeda taabatay fa idaa ciqdun lii mase silsilad anigu aan leeyahay oo min jazci dafaarin oo laga sameeyey kuul meel dafaar la yidhaahdo laga keenay qadin qadca waaba go-aba markii gurigii ay ku soo dhowdahay ayay laabteeda taabatay xabadka mise silsilad u xirneed oo laga sameeyey kuul dafaar meel la yidhaahdo laga keenay ayaa ka go-day ciqdi waa midkan dumarku ay xirtaan oo luqunta ay gashadaan fa idaa ciqdun lii mase silsilada anigu aan leeya oo min jazci dafaarin jazcina waa kuulo waaga dumarku ay isticmaali jireen meel dafaar la yidhahdo laga keena ayaa qadinqataca go-ay waa ka soo dhacay farajactu waan laabtayay tidhi faltamastu waxaan soo raadsaday ciqdii silsiladeydii baan soo raadsaday faxabasanii waxaa i daahiyey oo i celiyey ibtiqaa'uhu raadintiisii ilaan waa habeen kuul in la helo dhuntay way adag tahay faxabasanii waxaa i celiyo i daahiyey ibtiqaa'uhu raadintiisa fa aqbala way soo dhaqaaqeen alladiina kuwii kaanuu yuraxiluuna bi aniga i rari jiray oo i qaadi jiray waa yimaadeen waxay moodaan caaisha radi allaahu canha inay howdajkeeda ku jirto faxtamaluu howdajii howdajkaygii bay qaadeen faraxaluuhu calaa baciiri awrkaygii dushiisa ayay saareen faraxaluuhu howdajii calaa baciiri awrkaygii dushiisa ayay saareen alladii awrkaasoo kuntu aan ahaa arkabu calayhi mid fuushan awrkii aan fuushana ayaa howdajkii la saaray waxayna muudaan caaisha radi allahu canha inay ku jirto oo howdaj uu qof ku jiro iyo howdaj aan qof ku jirin oo faaruqa miyay kala qowaayeen ayadaa marka waxay sheegay sababta wahum ayagu yaxsibuuna waxay moodaan ama yaxsabuuna waxay u maleeyaan annii anigu fiihi howdajka inaan ku dhex jiro maxay u dareemi waayeen waxay leedahay wa kaana annisaa'u dumarku id daaka waqtigaas khifaafan waxay ahaayeen dumar fudfudud oo dhuudhuuban wa kaana nisaau dumarku id daaka waqtigaas waxay ahaayeen khifaafan dumar aad u fudfudud ay ahaayeen lam yasqulna culays ma noqonin ma cuslaan walam yakshahunna ayaga allaxmu hilib ma uusan daboolin waqtigaas waxay leedahay dumarku dumar cayilan ma aysan ahayn caatay ahaayeen innamaa yaakulna waxay cuni jireen alculqata in yar oo min aطacaami raashin ah wax yar oo raashinay cuni jireen falam yastankir ilqowmu raggii ma inkirin oo ma dareemin xiina rafacuu markay qaadeen hiqala alhowdaji howdajka culayskiisa kama aysan shakin sababtoo ah culayskeedu maqnaanshaha uu maqan yahay wax badan oo la dareemi kara ma aha wayna yarayd caatana way ahayd falam yastankir ilqowmu raggii xiina rafacuu markii ay qaadeen ma aysan inkirin hiqala alhowdaj howdajka culayskiisa faxtamaluuhu waa qaadeen wa kuntu waxaan ahaa bay tidhi jaariyatan gabar yar xadiidata sinni oo da'deedu ay yar tahay waxaan ahaa gabar da'yar ah fabacasuu ljamala waxay istaajiyeen awrkii fasaaruu waa socdeen waa dhaqaaqeen waxayna u malayan caaisha radi allahu canha inay ku jirto haddii qof weyn ay ahaa leed caaisha radi allahu canha nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam ayay intay u imaato waxay dhihi lahayd rasuulka ilaahiyo kuulaan soo raadsanayaan la iga tegin ma u sheegi lahayd laakiin way yareed fawajadtu ciqdii waxay tidhi waxaan soo helay silsiladaydii bacdama stamara aljeyshu ciidankii markii uu dhaqaaqay uu socday kabacdi ayaan soo helayay tidhi bacdamaa markii kabacdi istamara aljeyshu ciidankii uu dhaqaaqay oo uu socday faji'tu waxaan imid manaasilahum meelihii ay deganaayeen ayaan imid walaysa fiihi ayadoo asaga dhexdiisa axadun qofna uusan joogin oo cidlo ah ciidankii uu ka dhaqaaqay halkii bay timid fa amamtu mansilii waxaan u qasdayay tidhi meeshii anigu aan deganaa ayaan usoo qasday fa amamtu waxaan usoo qasday mansilii meeshii aan deganaa alladii kuntu fiihi oo aan dhex joogay fadanantu waxaana u malaynaayay annahum ayagu sayafqiduunii inay itabi doonaan caaisha radi allahu canha waxay istidhi kollayba waa lagu tebi doonaa ee meeshii lagugu ogaa ha lagugu yimaado meeshii bay marka iska fadhiisatay fadanantu waxaan u malayay tiri annahum ayagu sayafqiduunii inay itabi doonaan rasuulka ilaahiyna wuxuu moodaa caaisha radi allahu canha in howdajkeeda ku jirto fayarjicuuna ilaya oo ay ii soo laaban doonaan fabayna ana jaalisatun anigoo meeshii fadhida fa bayna ana anigu jaalisatun anigoo ah mid fadhida mansilkii halabatnii caynaaya labadeedii indhood baa iga xoog badiyeyoo fanimtu waan seexday ilaan waa waqti habeeneh cabbaar markii ay fadhiday hurdadii aa ka adkaatay way seexatay wa kaana safwaan ibnu lmucaal assulami ninkaas saxaabiga oo la yidhahdo safwaan ibnu lmucaal assulami uma dakwaani qabiilada sulam la yidhaahdo qabiilada la yidhaahdo sulaym aan dhehe ayuu ka dhashay wuxuuna ka sii yahay niman la yidhaahdo banu dakwaan ninkaas safwaan ibnu lmucaal la yidhaahdo min waraa'i iljeyshi ciidanka ayuu ka dambeeyey oo muxuu ka dambeeyey ciidanku habeenuu dhaqaaqay soo ma aha inay alaab ka tageenaa dhici karta dadka qayb ka mid ah inay wax ka dhumeen baa dhici karta nabigu sala allahu calayh wacala wasalam wuxuu ugu talagalay markuu waagu baryo wixii alaab ah oo dadku ay ka tageen inuu soo uruuriyo saas daraaddeedu u reebay ninkan safwaan ibnulmucaal ah min waraa'i iljeyshi ciidanka ayuu ka dambeeyey fa asbaxa cinda mansili gurigayga agtiisa ayuu ku waabariistay mana mooda caaisha radi allahu canha inay meesha joogto war kama haayo qofaa joogta isma leh fa ra'aa wuxuu arkay sawaada insaanin qof humaagtiis ayuu arkay fa ra'aa wuxuu arkay sawaada insaanin qof humaagtiis naa'imin ee jiifa fa ataanii waa ii yimid وكان يراني وحونا ياركي جري قبل الحجاب حجاب الطار ايضا قبر يرى وعرور ياركي جري عائشة رضي الله عنها وفهمي إن أيدي تاي فاستيقظت وحان كسوة توصيتري باسترجاعه استرجاع عيسى إنا لله وإنا إليه راجعون أسوى ساس لها صوت توصي حين أناخ راحلته markii uu tujiyey oo uu fariisiyey hashiisii hashaasna isagay gaadi u tahay wixii alaabuhu meelaha uu ka helo ayuu kusii qaadaa fa wadica yaddahaa wuxuu ku istaagay gacanteeda farakibtuhaa waan fulayay tiri labada hore laba gacmooday u yihiin labada dambena waa labadii lugood marka fawadica yadaha macnaheed wuu tujiyey wuu fariisiyey markaasuu jilibka uga istaagay si aysan u kicin fawadica yadaha jilibka ayuu uga istaagay farakibta waan fulay tidhi fanطalaqa wuu dhaqaaqay wuu tegey yaquudu bi araaxila isagoo hashii igu hogaamina xataa atayna aljaysh ilaa aan u tagnay ciidankii bacdamaa nazaluu markii ay degeen ka bacdi mucarisiina ayagoo furtay awrtoodii iyo waxay wateen ayagoo furtay fii naxri dahiirati duhurka bartamihiisa waqti ay duhur tahay ayuu nebigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam wuxuu yidhaahday ha la qayluushado qoraxdii waa kululaatay geedo hoostood ha la galo xalay oo dhan waa la soo socday ilaa maanta bacdamaa nazaluu markay degeen mucarisiina ayagoo furtay fii naxri dahiirati duhurka bartamihiisa fahalaka waxaa halaagsamay man halaka qofkii halaagsamay raggii munaafiqiinta ahaa ayaa meeshan sheeko ka bilaaba wa kaana aladii wuxuu ahaa midkii tawalla alifka been abuuradka ninka tawalliyey wuxuu ahaa cabdallaah ibna ubay ibni saluul ra'iisu lmunaafiqiin sheekada ninka bilaabay ninkaasuu ahaa faqadimna almadiinata magaalada madiine ayaan soo galnay fashtakaytu biha magaalada madiina shahran bil ayaan ku xanuunsadayay tidhi markii la yimid way xanuunsatay hal bilaan jiranaayay tidhi wahum ayaguna munaafiqiintii yufiiduuna waxay isla dhex maraayaan min qowli asxaabi alifki dadkii been abuuradka sameeyey hadalkoodii ayay isla dhex maraayaan wayariibunii aniga waxaa iga shakigelinaya fii wajacii xanuunkayga iyo jiradeyda annii aniga laa araa inaanan arkayni min rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam rasuulki ilaahay allutfa naxariistii iyo dabacsanaantii alladii ludfigaasoo kuntu araa minhu nabiga aan ka arki jiray xiina amradu markaan jirado waxaan ka shakiyey tiri nabiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam maxaa yeelay markii aan jiranahay dabacsanaantii iyo jiljileecii iyo naxariistii aan ka arki jiray ma leh isbeddel inuu jira waa dareentay caaisha radi allahu canha laakiin dhan laga xigo weli ma taqaano sheekadana ma aysan maqal wayariibunii waxaa iga shakigelinaya fii wajacii jiradeyda dhexdeeda annii laa araa inaan arkayn min rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam allutfa naxariistii dabacsanaantii alladii kuntu araa minhu nabiga aan ka arki jiray xiina amradu markaan jirado wa innamaa yadkhulu nabigu waa soo galaa guriga sala allahu calayhi wacala wasalam fayusallimu waa isalaamaa uma yaquulu markaasu wuxuu leeyahay kayfa tiikum war midaasu see tahay caaisha radi allaahu canha way dareentay marka nabiga sala allahu calay wasalam inuu isbeddel ku dhacay wayaquulu wuxuu leeyay kayfa tiikum taasi see tahay middaas walaa ashcuru bishayin min daalika waxaas dadku ay sheegayaanna weli wax kama aanan dareemin oo ayada weli looma sheegin xataa naqahtu ilaa xooga aan roonaaday naqahtu yacni waan roonaaday xoogaa laakiin jiradii weli kama dhammaan fakharajtu ana wa ummu mistax aniga iyo ninka mistax la yidhaahdo hooyadiis ninkan mistax ah wuxuu ka mid yahay dadkii sheekada magaalada dhex mariyey isagii abuubakarna waa ilmahabreed ninkaas misdaxa hooyadiis iyo aniga ayaa israacnay tiri qibal almanaasic meesha la yidhaahdo manaasic dhankeeda ayaan isu raacnay mutabarazana waxayna ahayd meesha aan ku xaajo gudanno wa kunnaa waxaan ahay inay tidhi laa nakhruju kuwa aan bixin ilaa laylan habeen maaha ilaa leylan ilaa habeenka laga gaaro maalin oo dhan waxay tihi xaaje ma aanan aadi jirin habeenkii markay mugdi noqoto ayaa la israacaa habeenka habeen wa kunnaa waxaanay laa nakhruju kuwa aan bixin ilaa laylan ilaa leyl ilaa habeenka laga gaaro wadaalika kaasna qabla an nattakhida waa inta aanaan samaysan alkunufa musqulaha qariiban min buyuutina guryahanaga agtooda waa intaanaan musqulaha ka dhisan waagi dambe waa isbeddeshay wa amrunaa arrinkeennu amrulcarabi waa carabta arrinkoodii aluwali ee hore carabtii hore dhaqankeedii ayaan weli haysanaahay tiri filbariyati filbariyati ee baadiyaha deganaa carabtii hore ee baadiyaha deganeed dhaqankoodii aan haysanahay tiri ow fi tanasuhi ama ka fogaynta musqulaha laga fogeeyo meelaha dadku ay degan yihiin carabtii hore ee reer baadiyaha ahayd ayaa dhaqankoodu wuxuu ahaa in meelaha lagu xaajo gudana iyo meelaha dadku ay degan yihiin aad loo kala fogeeyo laakiin waagii dambe dhaqankaas wuu isbedelay oo kunuf iyo musqulaha la samaystay guryaha meele u dhow laakiin waagaas waxay leedahay ma aysan jirin ow fi tanasuhi ama musqulaha in la fogeeyo oo meelaha dadku degan yihiin laga fogeeyo fa aqbaltu waan soo dhaqaaqay tiri ana aniga iyo ummu misdax iyo ummu misdax bintu abi ruhmin waa soo dhaqaaqnay tiri fa caharat waxay ku hantaaturootay fii mirtihaa go-eedii go-eedii baa lugta u galay way hantaaturootay faqaalat waxay tidhi tacisa misdaxun ninkii misdax aha waa halaagsamay faqultu lahaa waxaan ku idhi bi'sa maa qulti waxa aad tidhi baas bay leeyihiin hadalkaas aad ku hadashay sax ma aha atasubbiina rajulan ma waxaad habaaneen nin shahida badran oo dagaalkii badar ka qayb galay waxaa muuqanaya misdax radia allaahu canhu inuu badri ahaa raggii dagaalkii badar ka qayb galay inuu ahaa saxaabadii yarayd ee nasiib ku heshay dagaalkaas inay ka qayb gasho waxaan irihi jira atasubiina ma waxaad habaareen rajulan in shahida badran oo dagaalkii badar ka qayb galay faqaalad waxay tihi yaa hantaah midaanay alam tasmacii maa qaaluu waxay dhaheen miyaadan maqal misdaxya ragga la midka ah waxay kaa sheegeen miyaadan maqal faahbaratnii waxay ii sheegtay ummu misdax biqowli ahli lifki dadkii been abuuradka u saaxiibka ahaa hadalladoodii bay ii sheegtay caaisha radi allaahu canhaa warkii hadday heshay haddaa lagu taabtay ummu misdaxaana u sheegtay intii ka horreeda war ma aysan hayn fasdadtu maradan waxaan ku kororsaday ay tiri jiro calaa maradii jiradeydii hore jiraa jiradii hore igu darsantay tiri tii hore tanaaba ka sii daran falammaa rajactu ilaa beytii markaan u soo laabtay tiri gurigaygii oo xaajadii aan ka soo laabannay dakhala calaya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay fasallama waa ay salaamay faqaala wuxuu idhi kayfa tiikum taasi see tahay bal ka warrama dadka guriga joogu ka warsanaa nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam faqultu lahu nabiga waxaan ku yidhi i'dan lii ilaa abawaya aabbahay iyo hooyaday ii oggolaaw inaan aado nabiga ka idan weydiisanay sala allahu calayhi wacala ali wasalam i'dan lii ii oggolaaw ilaa abawaya aabbahay hooyaday inaan aado qaalad waxay tidhi wa ana aniguna xiina idin markaas uriidu waxaan rabaa an astayqina alkhabara warka inaan ka soo hubsado min qibalihimaa dhankooda warka ummistax ii sheegtay ayaa waxaan rabaa inaan soo hubsado warkaas magaalada miyuu ku jiraa inaan dhaho faadina lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala wasalam rasuulka ilaahi waa ii oggolaaday faataytu abawaya aabbahay hooyaday ayaan u imid gurigoodii baan imid faqultu liummii hooyaday waxaan ku idhi maa yataxaddathu bihi annaasu dadku maxay ku sheekaysanayaan maxay sheegayaan dadku faqaalad waxay tidhi gabadheeda waxay rabtaa inay dejido u qalbi qaboojiso yaa bintii gabadhaydaay hawinii calaa nafsiki sha'na arrinta naftaada ka dabci arrintaana isku dhibinay leedahay hawinii dabci asha'na arrinkan calaa nafsaki naftaada ka dabci calaa nafsiki naftaada ha isku dhibinay leedahay isdeji maxaa dhacay fawallaahi ilaah baan ku dhaartaye laqallamaa waxaa yar kaanat imra'atun haweeney inay ahaato qadtu weligeed wadii'atan mid qurxoon haweeney qurxoon weligeed ma dhicin oo cinda rajulin uu qabo nin yuxibbuhaa ayada jecel walahaa daraa'iru dumar kale oo lala qabana ay jiraan ilaa haddayba dhacdo agtarna calayha been bay ka sheegaanay tidhi saasay ugu qalbi qaboojisay waxay tidhi ma jirto oo weli ma dhicin haweeney qurxoon oo ninkeedu uu jecel yahay oo kuwo kaloo lala qaba ay jiraan oo aan wax laga sheegin ma jirto laqallamaa waxaa yar kaanat imra'atun haweeney inay ahaatay qadu weligeed wadii'atan mid qurxoon cinda rajulin oo u qaba nin yuxibbuhaa jecel walahaa daraa'iru addaraa'ir waa jamcu darra oo dumar kaloo lala qabana ay jiraan ilaa haddayba jiraan agtarna calayha been bay ka sheegaan faqultu waxaa idhi subxaana allah walaqad taxadaa annaasu bi haada oo dadku arrinkan mahubaala inay ku sheekaysteen qaalad waxay tidhi caaisha radia allaahu canha warkii xaqiiqu u noqday caaisha radia allaahu canha inuu magaalada ku jiro qaalad waxay tidhi fabidtu tilka aleyla habeenkaas waan baryayay tidhi xataa asbaxtu ilaa aan waa bariistay laa yarqa'u lii damcun oohintu aysan iga joogsanayn habeenkaasoo dhan waa ooyayay leedahay laa yarqa'u lii anigu uusan iga joogsanaynin damcun ilintu aysan iga joogsanayn walaa aktaxilu binawmin hurdana aanan ku indha kuulan hurdana aanan ku indha kuulan waxay ula jeetaa waxay ula jeedaa indha aanan isu geyn habeenkaasoo dhan waxay leedahay waa soo jeeda indha isuma geyn oohinta ilintuna waa iska socotay waa iga joogsa diiday uma asbaxtu waa waa bariistay fadacaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu u yeedhay caliya bna abi aalib wa usaama ibna zayd labadaas nin u yeedhay cali ibna abi aalib iyo usaama ibnu zayd xiina stalbaha alwaxyu markii waxyiguu ka soo raagay oo uu ka soo daahay xiina goortii stalbaha uu soo raagay alwaxyu waxyiga yastashiiruhumaa asagoo kala tashanaa labadooda fii firaaqi ahlihi reerkiisa inuu furo caaisha radia allahu canha inuu furo asagoo kala tashanaa fa amaa usaamatu usaamo miya faashaara calayhi wuxuu u tilmaamay nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam oo uu kula teliyey biladii yaclamu waxa uu og yahay usaame fii nafsihi oo nabiga naftiisa uu ka og yahay fii nafsihi nafsi nabiy sala allahu alay slam nabiga naftiisa wuxuu ka og yahay oo min alwuldi jacayl ah lahum reerkiisa uu jecel yahay usaama radi allahu canha wuxuu ogaa nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam xaaskiisa iyo reerkiisa inuu jecel yahay wuxuu kula teliyey inuu xaaskiisa uusan furin maxaa yeele wuu ogaa nabigu sal اllah alay slam inuu caaisho jecel yahay fa ashaara calayhi wuxuu nabiga u tilmaamay oo kula teliyey biladii yaclamu waxa uu og yahay fii nafsihi nabiga naftiisa uu ku og yahay oo min alwuddi kalgacal ah lahum reerkiisa uu jecel yahay faqaala usaamatu usaama wuxuu yidhi ahlaka reerkaaga hayso reerkaaga dhaqo yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow walaa naclamu anagu moogin ilaa khayran wanaag maahane caaisho waxaan wanaag ahayn ku moogin anagu gabadhaas xumaan kuma naqaano reerkaaga dhaqo وأما علي علي ميا فقال وحر يا رسول الله رسولك إلهيو لم يضيق الله عليك إلهي كما عرير والنساء ضمرك siwaaha ee caaisho ka soo haray kaiirun waa badan yihiin dumaroo dhan keligeed kama joogto ciriirigan iyo culayskan iyo dhibka nabiga haysta sala allahu calayhi wacala ali wasalam ayuu wuxuu rabaa cali radi allaahu canhu inuu nebiga ka dejiyo wuxuu u tilmaamaa marka u ishaaraa inkastoo si sariixa uusan u dhihin inuu iska furo wuxuu yidhi dumar keligeed kama joogto ilaahayna kuma ciriirin wuxuu u sii raaciye laakiin was'al iljaariyata gabadha guriga joogta weydii tasduqka run bay kuu sheegi doontaahe gabadha bariiro ah oo caaisha radi allaahu canha ay xoreyday oo guriga caaisho joogta gabadhaas warayso run bay kuu sheegi doontaahe fadacaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala wasalam rasuulka ilaahay bariirata gabadha bariiro la yidhahdo ayuu u wacay faqaala wuxuu yidhi yaa bariiratu bariiroy hal ra'ayti min shayin weligaa ma aragtay wax yariibuki oo ku shaki geliya caaisho waxaad uga shakido weli ma aragtay qaalat bariiratu waxay tidhi laa maya waladii bacadaka bilxaqi allihii ku soo diray xaqnimana kula soo diray adoo nebi ah ayaan ku dhaartaye in ra'aytu minhaa caaisho amran arrinkuma aanan arag aqmisuhu calayha aan ku duro agtara ka badan min annahaa inay iyadu jaariyatun gabar yar ay tahay xadiidatu sinni oo da-deedu ay yar tahay tanaamu cani ilcajiini oo cajiinka ka seexata fata'ti daajinu ay timaado ridu fata'kulhu ay cunto waxay tidhi caaisha radi allaahu canha wax aan ku duro waxaa laga arka oon wax uga sheegi kara keliya inay gabar da-yar ay tahay cajiinka habeenka intay ka seexato oo hurdadu ka qaalib noqoto ayaa arigu intuu yimaado ka cunaa arrinkaas waxaan ahayn oo ceeb oo caashaan u haaya ma lahay tidhi taasna waxaa keenaya da-yarida in ra'aytu ma aan arag minhaa caaisho amran arrin aqmisu calayha aan ku duro agtara ka badan min annahaa iyadu jaariyatu inay tahay gabar yar xadiidatu sinni da-deedu ay yar tahay tanaamu cani ilcajiini oo cajiinka ka seexataa fata'ti daajinu oo markaas ay timaado rida addaajin waa rida guriga lagu dhaqaaleeyo oo aan la soofin daajin ridaasaa loo isticmaalaa ridaasaa imaanee fata'kuluhu cajiinkii ka cune faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaahay min yowmihi habeenkaas uu la tashanaa cali radi allaahu canhu iyo usaame maalinkii ku xig ayuu nabigu istaagay sala allahu calayhi wacala wasalam faqaama rasuulu llah rasuulka ilahi waa istaagay sala allahu calayhi wacala wasalam min yowmihi maalinkaas dhexdeeda ayuu istaagay fastacdara min cabdillaahi bni ubay ibni saluul ninkaas ayuu ka dacwooday nebigu sala allahu calayhi waala salam intuu mimbarka fuulay ayuu cabdullaahi ibni ubay ibni saluul ka dacwooday fastacdara nebigu wuxuu ka dacwooday min cabdillaahi ibni ubay ibni saluul faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man yacdirunii war yaa iga qabanaya min rajulin nin balaganii adaahu dhibkiisu uu igu soo gaaray fii ahli reerkayga ninkaasaa iga qabanaa dhibkiisii intuu aniga iga gudbay ayuu wuxuu u gudbay reerkayga balaqanii adaahu dhibkiisu fii ahli reerkayga uu soo gaaray fa wallaahi ilaah baan ku dhaartee maa calimtu calaa ahli reerkayga kuma ogi ilaa khayran waxaan wanaag ahayn xaaskayga waxaan wanaag ahayn kuma ogi walaqad dakaruu rajulan waxayna sheegeen munaafiqiintu nin ninka ay caaisho ku xamanaayeen buu nabigu rabaa inuu ka hadlo walaqad dakaruu rajulan waxay sheegeen nin maa calimtu calayhi aanan anigu ku ogeyn asaga ilaa khayran waxaan wanaag ahayn ninkaas fiicnaan baan ku aqaanaa wamaa yadkhulu calaa ahli reerkayga uma imaan jirin ilaa macii inuu aniga ila jira maahane waa safwaan faqaama waxaa istaagay sacd ibnu mucaad faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow anaa acdiruka minhu anaa kaa qabanaa in kaana min alawsi hadduu ka tirsan yahay qabiilada aws la yidhaahdo darabnaa cunuqahu qoortaan ku dhufanaynaa surkan ka goynaynaa wain kaana min ikhwaanina hadduu ka tirsan yahay walaalaha naga alkhasraj qabiilada khasraj la dhaho amartanaa waadna amre fafacalnaa fiihi amraka arrinkaagan ku fulinaynaa dadkii ansaarta ahay magaalada madiine deganaa laba qabiil ay ahaayeen aws iyo khasraj cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluulna wuxuu ka dhashay qolada la yidhaahdo khasraj ninkan hadda hadlaa oo sacad ibnu mucaad wuxuu oday u yahay aws wuxuu yidhi rasuulka ilaahay anaa kaa qabanaa qabiilada anigu aan ka dhashay oo aws ah haddii uu ka dhashay ninka aad ka dacwoone qoortaan ka jaraynaa laakiin khasraj haddii uu ka dhashay waana amre arrinkaagaan ku fulinaynaa amarkaaga faqaama waxaa istaagay sacad ibnu cubaada wa huwa isaguna sayid اlkhasraj qabiilada khasraj la yidhahdo ayuu oday u yahay wa kaana qabla daalika markaas ka horna rajulan saalixa nin fiican buu ahaa walaakiin hase yeeshee ixtamalathu asaga waxaa qaadatay oo ka xoog badisay alxamiyatu qabyaaladda ee ka xoog badisay ee hadda ma uusan ku talagelin nin munaafiq ah oo rasuulkii ilaahay dhiba oo been ka sheega inuu difaaco laakiin wuxuu diidan yahay ninkan aws ka tirsan labada qabiilana xafiiltan iyo dagaala ka dhexay jiray ninkan aws madax u ah inuu yidhaahdo khasraj nin ka dhashay qabiilada khasraj la yidhahdo nin ka dhashay ayaa rasuulka ilaahayow aan wax ka qabanaynaa taasuu diidan yahay faqaala wuxuu yidhi lacamru llah ilaah baan ku dhaartee laa taqtulhu ma dili kartid cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul ma dili kartid walaa taqdiru calaa daalika arrinkaasna ma awoodid buu yidhi tabartaadu heerkaas ma dhamma faqaama waxaa istaagay usayd ibnu lxudayr asna ows ka dhashay faqaala wuxuu yidhi kadabta been baa sheegi lacamru llah ilaah baan ku dhaartee lanaqtulannahu waa dilaynaa waa dilaynaa uu yidhi fainaka adigu munaafiqun munaafiq baa tahay tujaadilu cani lmunaafiqiin munaafiqiintaadna u dooday uu yidhi hadalkii waa kululaaday sacad ibnu cubaada munaafiq maaha munaafiqiin inuu u doodan kuma uusan talagelin ninkan usayd ibnu xudayr la yidhaahdo asna waa xanaaqay waa kululaaday markaasuu wuxuu ku yidhi sacad ibnu cubaada munaafiqaa tahay munaafiqiintaadna u doode ninkaad u doodayna waa dilaynaa fahaara alxayaani waxaa kacay labadii qabiil alaws waalkhasraj way kaceen xataa hamuu ilaa ay damceen inay isdiriraan wa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahina cala almimbari mimbarka uu saaran yahay rasuulka ilahi isagoo mimbarka saaran ayaa waxay damceen hub intay isu qaataan masaajidka dhexdiisa inay isku laayaan xataa hamuu ilaa ay damceen wa rasuulu llah sala allahu calayh wasalam cala almimbari fanasala nebigu waa soo degayo fakhafadahum wuu dejiyey xataa sakatuu ilaa ay xasileen sakatuu yacni sakanuu ilaa ay xasileen wa sakata nebiguna sala allahu calayh waala wasalam markaas waa iska aamusay wa bakaytu yowmi maalinkaygaasna waa ooyaayay tidhi laa yarqa'u lii damcun ayadoo ilintu aysan iga joogsanaynin walaa aktaxilu binowmin habeenkiina indhahaanan isu geynayn fa asbaxa cindii abawaaya aabbahay iyo hooyaday ayaa agtayda ku waabariistay waqad bakaytu laylatayni anigoo ooyaaya laba habeen iyo wa yowman maalin xataa adunnu waxaan u maleeyaa anna albukaa ooyinta faaliqun kabidii inuu beerkayga kala dilaacin doono oo intan aan kala joogsanayn waxaan isrihi tidhi ama baarka kaa kala dilaacidaa qaalad waxay tidhi fa baynaa humaa jaalisaani cindii ayadoo aabbahay iyo hooyaday agteyda ay fadhiyaan wa ana abkii aniguna aan ooyaa id istaadanat imra'atu min alansaari haweenay qabiilada ansaar la yidhaahdo ka dhalatay ayaa soo idan weydiisatay gurigii bay soo gargaraacday fa adintu lahaa waan u idmayay tidhi fajalasat way fadhiisatay tabkii macii ayadoo ila ooynee fa baynaa naxnu kadaalika annagoo sidaas ah id dakhala rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi waala slm rasuulka ilaahi waa soo galay haweenaydii iyo aniga iyo aabba iyo hooyo waa la badan yahay fajalasa nebigu waa fadhiistay salى اllahu alayhi waala wsalam walam yajlis cindii agtayda ma fadhiisan min yowmi qiila maa qiila maalinkii la yidhi wixii la yidhi laga soo bilaabo qablahaa middaas ka hor jalsadaas ka hor maalinkaasuu nabigu sal allahu alay slam agteeda soo fadhiisanaa iyo intii u dhaxayday markii munaafiqiintu sheekada ay bilaabeen agteeda sooma fadhiisanay tidhi waqad makasa shahra nabigu wuxuu nagaaday hal bil laa yuuxaa ilayhi aanaan loo waxyoonayn asaga fii shanii aniga arrinteeda shay-un waxba iyadoo wax waxya nabigaan lagu soo dejin sala allahu calayh wasalam oo caaisho ku saabsan qaalad waxay tidhi fatashahada nabigu istiftaax buu la yimid uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib yaa caaishatu caaishoy fainnahu balaganii waxaa i soo gaaray canki adiga waxaa iga soo kaa gaaray kadaa wa kadaa sidaas iyo sidaas warkaas baan maqlay fain kunti barii'atan haddaad beri ka tahay fasayubari'uki illaahu ilaahay baa ku beri yeeli doona waxyi baa imaan doona waa lagu beri yeeli doonaa wain kunti haddii aad tahay almamti bidembin inaad gashay dembi haddii aad tahay gabar dembi gashay fastakfir illaah ilaahay dembi dhaaf weydiiso wa tuubi ilayhi ilaahay u toobadkeen faina alcabda maxaa yeele addoonka ida ctarafa bidenbihi dembigiisa hadduu qirto uma taaba kadibna uu ka toobad keeno taaba allaahu calayh ilahay baa ka toobad aqbalaa hadalkaasuu nabigu usoo jeeday sala allahu calayh wacala ali wasalam falamaa qadaa rasuulu اllaahi salى اllahu calayhi wacala ali wsalam rasuulka ilaahi markuu dhammaystay maqaalatahu hadalkiisii qalasa damcii ilintii waa iga go-dayay tidhi xataa maa uxisu ilaa aanan dareemin minhu ilinta xaggeeda qadratan ilaa ilintii aan iska waayay tidhi dhibic xataa maa uxisu minhu ilaa aanan ka dareemin damcigii xaggiisa qadratan dhibic faqultu liabii aabbahay baan waxaan ku yidhi ajib cannii rasuula allah sala allahu calayhi waala salam rasuulkii ilaahay adigoo aniga wakiil iga ah u jawaab rasuulki ilaahay iga jawaab qaala wuxuu yidhi wallaah maa adrii anuu garan maayo ma aquulu lirasuuli illaah sala allahu calayhi waala salam rasuulka ilaahay waxaan ku idhaahdo ma aqaano maxaan u sheegaa faqultu liummii hooyaday baan waxaan ku yidhi ajiibii cannii rasuula allah sala allahu calayhi waala salam rasuulka ilaahay iiga jawaab fii maa qaala wuxuu yidhi qaalad waxay tihi wallaahi maa adrii ma garanaayo ma aquulu lirasuuli illaah sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waxaan ku idhaahdo qaalat caaisha waxay tidhi aabba iyo hooye waa diideen rasuulka ilaahay inay u jawaabaan waa ku qasban tahay markaan in ayadu hadasho oo nafteeda ay difaacdo ilan waa beri wa ana anigu jaariyatun gabar yar baan ahay xadiidatu sinni oo da-deedu ay yar tahay laa aqra'u markaas ma aqaano yacni ma akhrin aqaano kaiiran in badan oo min alqur'aani qur'aana qur-aan badan xataa ma aqaanay tiri faqultu waxaan idhi innii aniga wallaah ilaah baan ku dhaartee laqad calimtu waxaan ogahay annakum samictum inaad maqasheen dadkiinan meesha jooga maa taxaddaa bihi nnaasu waxa dadku ay ku sheekaysteen warka magaalada yaalla inaad maqasheen waan ogahay wa waqara fii anfusikum naftiinnana galay oo degay wa waqara galay oo degay fii anfusikum naftiinna wa saddaqtum bihi aadna rumaysateen warkaas magaalada yaalla inuu naftiinna galay oo aada rumaysateen waa ogaay walain qultu lakum haddaan idinku idhaahdo innii la barii'atun anigu beri baan ahay laa tusadiquunii bidaalik arrinkaas iga rumaysan maydaan ilaan waxaa idinkaga horreeya warka magaalada yaalla oo aada rumaysateen oo qalbigiinna ku jira walain ictaraftu lakum haddaan idiin qirto biamrin arin yacni haddaan idiin qirto dembi wallaahu yaclam ilaahayna uu og yahay أنii labarii'atun anigu inaan beri ka ahayn ilaahay uu og yahay latusadiqunnii waa iga rumaysanaysiin wallah ilaah baan ku dhaartee laa ajidu lii walakum maalan aniga iyo adinka wax aan ku metelo ma aqaano ilaa abaa yuusuf yuusuf aabbihiis maahe nebi yuusuf aabbihiis oo yacquub ah aniga iyo adinka wax maal ah isagaan ka heli karaa ay tidhi id qaala markuu yidhi nabiyullaahi yacquub fasabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun fasabrun fa amrii aniga arrinkaygu sabrun waa sabr jamiilun oo wanaagsan wallaahu ilaahayna almustacaanu waa axadka la kaashado calaa maa tasifuun waxa aad sifaynaysiin oo aad sheegaydiin uma taxawaltu kadibna waxaan u wareegayay tidhi calaa firaashi gogashaydii ayaan ku wareegay wa ana arjuu aniguna markaas waxaan rajaynaa an yubarri'uni illaahu an yubarri'ani illaahu ilaahay inuu iberi yeelo walaakin hase ahaatee wallaah ilaah baan ku dhaartee maa danantu ma aanan u malaynayn an yunzila fii sha'nii waxyan ilaahay inuu arrinteeda waxyi ka soo dejin doono ma aanan u malaynaynay tidhi laakiin waan rajaynayay tidhi inuu ilaahay beri yeeli doono laakiin isma aanan lahayn qur'aan ayaa soo degi doona oo arrintaada looga hadlaa walaana axqaru fii nafsii anigu waa iskala liitaa bay tidhi walaana anigu axqaru fii nafsii waa iskala liitaa min an yutakallama bilqur'aani qur'aanka in looga hadlo fii amrii arrintayda heerkaas islama joogo walaakin kuntu arjuu laakiin waxaan ahaa mid rajayne an yaraa rasuulu اllah sala اllahu calayhi waala slam rasuulku ilaahi fi nowmi hurdada dhexdeeda inuu ku arko ru'yaa riyo yubarri'uni illaahu biha oo ilaahay ugu beriyeelaa fawallaah ilaah baan ku dhaartaye maa raama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay majlisahu meeshii uu fadhiyey kama dhaqaaqin walaa kharaja axadun qof ma bixin oo min ahli lbeyti dadkii guriga joogay ah xataa anzala allaahu calayhi alwaxya ilaa ilaahay uu rasuulka ilaahay waxyi ku soo dejiyey guriga iyadoo la fafadhiyo ayuu waxyiga soo degay faakhadahu nabiga waxaa qabtay maa kaana yaakhuduhu wixii qaban jiray oo min alburaxaa'i oo dhib iyo culays ah ile nebiga sala allahu calayhi waala wasalam markuu waxyiguu ku soo degaa culays badan ayuu dareemi jiray ilaahayna waata uu leeyahay innaa sanulqii calayka qowla haqiilan xataa inahu ilaa nabiga layataxadaru minhu nabiga uu ka soo dhibdhibca oo uu ka soo daadanaa mihlu ljumaani wax luul oo kale ah oo min alcaraqi dhidid ah dhidid waaweyn oo halka xabaa u malaydo luul inuu yahay fii yowmin maalin dhexdiis shaatin oo qabow maalin qaboobo uu jiro qof dhidid uu hayaan la arag ayuu nabigu dhididaa sala allahu calayhi waala wasalam oo dhidid waaweyn uu ka soo daadanaa culayska waxyigu uu leeyahay darteed falamaa suriya can rasuuli illaah sala allahu calayhi waala salam rasuulka ilaahay markii laga qaaday culayskii oo laga fayday waxyigiina u dhammaaday wa huwa yadxaku isagoo qoslaa fa kaana ay kaana wuxuu ahaa awala kelimatin kelimadtii ugu horeyday takallama biha uu ku hadlay an qaala inuu yidhi marka nebiga sala allahu calayhi waala wasalam waxyiga culayskiisa uu ka degay aayadihii caaisho lagu beriyeelaaye lagu soo dejiyey nabigu sala allahu calay slam waa qoslay ereygii ugu horreeyey uu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhi yaa caaishatu caaishoy ixmadi illaaha ilaahay mahadi faqad bara'aki allaah ilaahay waa ku beriyeelay faqaalat lii ummii hooyaday baa waxay igu tidhi quumii ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay u istaagay tidhi rasuulka ilah intaa u istaagto gacanqaad faqultu waxaa idhi wallaah ilaah baan ku dhaartay laa aquumu ilaahay u istaagi maayo walaa axmadu ila allah cidaan allah ahayn oo aan mahadina oo aan abaal u haay lama arko faanzala allahu caza wajal ilaahi baa wuxuu soo dejiyey ina aladiina jaauu bilifki waa aayado ku jira fii suurati nuur ina aladiina kuwii jaauu bilifki la yimaadeen been abuuradka oo caaisho beenta ka sheegay cusbatun waa koox minkum oo adinka idinka mid waa koox adinka idinku dhex jirta allah marka aayado ayuu ka soo dejiyey caaisha radi allahu canha sidii u beriyeeli lahaa maxaa yeelay waa rasuulkii ilaahay xaaskiisii waa reerkiisii nabiga sala allahu calayhi waala wasalam reerkiisa iyo xaaskiisa oo wax laga sheego waxa laga sheegayaan ay yihiin zino risaaladiisa waa dhaawace saas daraaddeed ilaahay wuxuu u difaacaa nabiga sala allahu calayhi waala wasalam si si si uu u difaaco risaaladii waxiga nabiga loo soo dhiibay sala allahu calayhi waala wasalam فلما أنزل الله عز وجل إلهي مركو سود هذا كان في براءتي أنا برني مذيذا قال أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق وأوعيلي وكان ينفق مركز كهر نوحو بيلي جري على مصطح ابن أثاثة ننكاسو بيلي جري لقرابته منه دوان ودو يهاي قرابة يهايين nin waxhaystana ma ahayn saas daraaddeed u biili jiray wuxuuna ka mid ahaa dadkii warka magaalada mariyey abubakar baa marka wuxuu yidhi wallaah ilaah baan ku dhaartee laa unfiqu calaa misdaxin shay-an ninka misdax la yidhaahdo wax dambe oo aan siina lama arko abadan weligay bacdamaa qaala fii caaisha caaisha markii uu ka sheegay beenta ka bacdi faanzala allahu caza wajalla ilaahay baa marka wuxuu soo dejiyey walaa ya'tali ululfadli yaysan dhaaranin kuwa u saaxiibka hantida dheeraadka ah dadka dhaqaalaha dheeraadka ah haysta yaysan dhaaranin walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati ilaa laga gaaro qafuur raxiim ayadaas baa ilaahay soo dejiyey faqaala abuu bakrin sidiiq abuu bakrin sidiiq baa wuxuu yidhi balaa wallaah haa ilaah baan ku dhaartay innii la uxibu waan jeclahay an yakfira allaahu lii inuu ilaahay dembi dhaaf waa jeclahay walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum saasaa ku jirtay ha iska cafiyeen hana iska dhaafeen miyaydnaan jeclayn ilaahay inuu idin dembi dhaafo markaasuu abubakar wuxuu yidhi balaa wallaah innii la uxibu an yakfira allaahu lii ilaahay inuu ii dembi dhaafo waa jeclahay farajaca ilaa misdaxin misdax wuxuu u la laabtay alladii kaana yujriihi wuxuu ku socodsiin jiray wuxuu siin jiray calayhi calaa misdax dhaqaalihii uu misdax siin jiray ayuu ku soo laabtay abubakar radi allahu canhu markii horena waa ka dhaartay laakiin markii ilaahay aayadaha uu soo dejiyey abubakar radi allahu canhu waa u laabtay biilkii buu u bilaabay markaas ka bacdi وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هلكاس كجوعاو